salaantaas kadib waa sida wasiirku u sheegay horta marka hore waa cudur daarnayna waqti badanaan qaadanay laakiin haddana wax walba waxa ugu dambeeya ku wanaagsan oo khayr ku dhamaadaan intaas kadib waxaan rabaa horta inaan aan u mahadceliyo inta meeshaan joogta oo madaxweynaha noo soo gabagabayn doono haddii la hagaarsiiyo oo idin hadalkeeda kusoo wareejin doono insha allah inta meeshaan joogta inta naga maqan oo caawa dha wada joognay iyo habeenadaan dhan lasoo oo oo lasoo dhaafay oo aan runtii dhammaanteenna aan aan ku wada jirno ugu dambeyn in xal waara aan wada gaarno oo wixii laisla furgaamin karna aan soo qabanno man markii maanta loo yimaadeen duwabka oo ra-isul wasaaraha nala joogay oo ra-isul wasaaraha yidhi aan arrintaa u socoteen waa idinka aqbalay waana la samaynayaa marka ballankii annaga ku soconnay waana soo dhammaystirnay waxaa hadda nala socda sidoo kale abutaakii ama looyarkii walaalkii cabdimaxamed shuxur uu nala socda abutaak tahliil wuu nala socdaa oo isagana caawa caawa nala joogay marka waxaan rabaa inaan umahadceliyo qof walba oo meeshaan jooga iyo inta naga maqan oo kaalinta weyn ka qaadatay iyo runtii inaan u mahadceliyo sabarka iyo dulqaadka duubabka oo intaan noo fadhiyey ayadoo saacadaan ay wax dambe tahay raba inkaga mahadceliyo marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waa mahadsantihiin annaguna waajibkii iyo ballantii la qaaday waa soo fulinay madaxweynaha ku wareejinaya